halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
waa waa mahadsan tahay dee saxaafadda horta keligeed nabadgelyo iyo ammaan iyada u gaara oo ay heli karto aan dalka ka jirin ma jiro dalkaanay ku nooshahay dadkaanay ka tirsan tahay hay-adaha ay dalkan leeyihiinay ka mid tahay marka amni darada dalka haystaana dhinaceeday ka haysanaysaa amniga dalka iyo dadku ay helaanna dhinaceeday ka helaysaayo amni saxaafadda u gaara ma jiro kow shabaab iyo tahdiidkiisa waa waxa ay ku nool yihiin inaan ka cararno ka baqnana waaba reason sababta ay u nool yihiin u jiraanba waa intaa dadka hotel maka mukarama deganaaya ugusmey ay ku heesayeen ay ku dhawaaqayeen ku qaylinayeen kuwa restaurantigii maxaan ku yidhahda meeshan central ka soo horjeeday maalin dhaweeto lagu ku baaba'ay ma ma ugusay yidhahdeen iyo iyo wax lamid ay ku hanaaqayeen waa beentood war ku dhaafi maayaan haddaad owliyey ahayn shabaab tiraadid iyo shaydaamo waa waana yihiin haddaad tiraad ku dhaafi maayaan marka yaanan meeshaas wax ka deyn ugusaa la leeyahay wax ugus waxay tilmaam u tahay waxa dhabta ay ku jiraan waa ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed waa wax dhabta ay hayeen